magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan afar boqol iyo konton arday oo dhammaysatay heerka koowaad ee jaamacadda togdheer ee magaalada hargeyso waxaa kasoo qeybgalay munaasabada madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin dhakhaatiir iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda togdheer cabdibaasid sheekh cabdinuur ayaa ka waramaya marxaladihii ay soo martay jaamacadda iyo ardayda qalinjabisay dhammaan ardayda qalin jebinaysa waalidiintooda iyo asxaabtoodaba iyo qarankaba allah subxaanahu wa tacaala waxaan u weydiinayaa inuu barakeeyo cilmigooda iyo aqoonta ay barteen waxaynu maanta ku abaalmarinaynaa oo halkan ugu xafladaynaynaa uguna mahad celinayna oo ku bogaadinaynaa dufcaddii tobnaad ee ka qalin bedelanaysa jaamacadda togdheer oo ka kooban afar boqol iyo konton iyo afar arday oo isugu jira dhammaan xarumaha kala duwan ee jaamacaddu ay ku leedahay gobolka togdheer saaxil berbera iyo saraar kuwaasoo ka kooban dhammaan fakallada iyo dhibaarmannada kala duwan ee ka baxa jaamacadda waa maalin aynu u fadhinno abaalmarinta maskaxi da'yarta dalka ee loo culay maankooda inay qayb ka ahaa ka noqdaan hayaankaynu ugu jirno isbeddel nololeed oo togan oo sal iyo asaas u ah hayaankaynu ugu jirno gaadhista horumar bulsho oo taabagala qaar ka mida waalidiintii iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa hadallo dardaarna u jeediyay ardayda qalinjabisay ee ofiska saddexa arday ee ugu sarreeya ee madaxda jaamacaddu ay noo sheegaan in la siin doono haddii ilaahay ka dhigo scholarship dafcaddii tobnaad maanta ay halka fadhido ay qalin bedelanayso waxaan leenahay jasaakum allahu khayran dowrkiinni iyo waajibkiinni baa gudateen waxaan kaloo bogaadinayaa guddoomiye cabdibaasid runtii oo jaamacadda togdheer intii uu maamulka la wareegay isbeddel la taaban karo oo xagga waxbarashada ah ugu soo kordhiyey iyo saaxiibkay caliba aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynay waxaan idinkula dardaaramayaa oo kale inaad tacliinta halkaa ka sii waddaan ha isoonanin digrii baan sitaa ha ku habsaamin yay naga noqon waxbarashadu ambalaykeen waan haystaa un yay naga noqonee sii dhuuxa mas-uuliyiinta jaamacadda oo u horeeyo guddoomiyaha jaamacadda sheekh cabdibaasid oo xaqiiqatan muddo gacanta ku hayay jaamacadda horumar aada iyo aada u ballaadhan gaadhsiiyey isagana waxaan leeyahay ilaahay dadaalkaaad samaysay ee bulshada aad u dadaashayna ardayda ka qalinjibisay jaamacadda togdheer ee magaalada hargeysa ayaa ah dufcaddii tobanaad ee ka baxda jaamacadda togdheer